magaca tasmiyada waxay ku keenaysaa bedeli karta dhibta taasoo uga wadaaye wa hadday tiradu intii kaba yaraa labadii kaba yaraato un oo markaa dee magacii kale ayaa meeshii imanaya oo qariibkii baa meeshii imanaya tan baa ujeedadiisa intan aate walmuraadu ujeedada biqowlina qowlkeena aan ula jeedna an yarida bihayni laba inuu ku soo arooro ama ujeedada dee waxayd maca xasrin bihima adii baynu wadanay iyadoo lagu koobayo laba raawi lagu koobayo ruwaadiisii waxa ujeedadu ay tahay anlaa yarida inaanu soo aroorin biaqala wax ka yar minhumaa laba wax ka yar aanu ku iman fa in warada hadduu soo arooro biakhara wax ka badan laba fii bacdi mawaadici meelaha barhkood min asanadi lwaaxidi sanad keliya n sanad labaad looba jeedo waa sanadkaa keliya meelaha barhkood ee kaba mid ah hadduu kuba soo arooro ama min asanadi lwaaxidi ahaaday minta haddaan bayaaniye kaba dhigno laa yaduru kaasi dhib keeni maayo oo xaggii magacii wuu inoo jirayaa uun magacii waan ku idlaaqaynaa un idil aqalo idani waa litacriil sababtuna waxa weeye alaqalo ka yar ee tira ahaan u yari fi hada alcilmi cilmigan khaasatan marka sanadkiiyo dee umuurahan lagaba hadlayo yaqdi isagaa xukumi macnaa isagaa ka qaalib noqon magaca ka yeelan oo ka qaadanaya cala alakhari kii isagu tiradiisu ay badnaydba kaba yeelanaya bal haddaba in matnigii baa dib inoogu soo noqdiyo sharaxii wada socdee falwalu ka hore almutawatiru sharax hadalkiisii oo dhan haddaan iskaba saarno oon matnigiun eegno horena waan usoo laqbaynay dee sharaxa dhexdiisa waan ku laqbayno waan ku noqnoqonay laqbadiise waxay ahayd oo cibaaradiisu ahayd waa wixii duruq an maxsuur dee la an yakuna lahu duruqun bilaa cadadin mucayan waa mid aw maca xasrin bima fawqa lihnain waa tan imaka aan laqbaynaynay aw maca xasrin bihima waa bilihnain waa tan imika xataa arrin kale oo ujeedadeedina waynoo caddeeyey aw maca xasrin biwaaxid marka afar qaybood baa soo baxay in duruq uu leeyahay aan tiro gaaro oo mucayan oo lagu koobaya ana jirin duruq badan ay tahay shuruud kalena way raacsanayd amase laba wax ka badan laba raawi wax ka badan oo laakiin maxsuuro ah oon xaddii tawaaturka gaadhin waa in xadiiskii uu kusoo arooro inuu laba kusoo arooro inuu mid kusoo arooro intan buu u kala celinaya fal awalu marka wuxu uhi fal awalu ka hore ka horena waa maxay waa kaa isagu duruq le bilaa cadadin mucayan duruq kasiiro ah le oon tiro mucayan oo lagu koobaya oo la leeyahy waa inay tiradaa noqoto ama tiradaa aanu kaba yaraanin barkataa aan lahayn aanay jirin ee tiro badan uno cadadun ay mustaxiil ka dhigayso inay been ku heshiiyaan taas haddaba kaasi ka hore almutawaatiru waa ka mutawaatirka la yidhaha xadiidka mutawaatirka kaa weeye sharaxu intan kusii bayaamiyey matnigu waa kooban yahay saa daraaddeed imaka kuma laabmayne waa tii aan soo aragnay tacriif iyo wax kastabe kaa hore maxaa la yidhaha almutawaatir laakiin muxuu soo kordhiyey wa huwa isagu walow taa sharaxaba aan kusoo aragnay almufiidu mid faa-iideynaya weeye lilcilmi cilmi ayuu faa-iideyn alyaqiiniyi hubaal ah la hubo wax yaqiin ayuu faa-iideynayaao bishuruudihi maca shuruudihi ama almufiidu waa k mid faa-iideynaya bishuruudihi almufiidu baaban ku tacalujinayna si laqbadu inooguba hagaagta ama hadalkuna inooguba toosuu saxiixu noqdo almufiidu ka faa-iideynaya weeyo isagu wuxuu faa-iideynayaa bishuruudihi shuruudiisi uu ku faa-iideynaya alatii taqadamat shuruudda aynu soo marnay dee afarta ahayd lilcilmi cilmi buu faa-iideyn alyaqiiniyi yaqiini ah ayuu faa-iideynayaa cilmiga yaqiintaa waxba kama hordhacayno isaga inoo sheegaye laakiin waxa ujeedadun ay tahay xadiidkan hadday shuruudda u buuxsanto oo dee xadiidka caynkaasa ciddii maqlaysay waxay tahay oo ay ka kasbanayaan yaqiin sida marka wixii aada arkaysay ama aada maqlaysay agtaada hubaal uu ku yahay yaqiin uu ku yahay aanan istiidsiin karin oo waxan imaka aada arkayso dee ma odhan karti malaa waxani maba jiraan malaa waxani si kalu noqon karaa waxaad maqlaysa dhegaaha ku maqashayna waa agtaada yaqiin uma baahna inaad tiraa bal waxaan kanaa u daliilay inuu saayiyo adilo aada urursatay iyo qaraa-ine wixii waa wax ku xasilaya adiga adigoo ku qasban taas waa aqoon iyo yaqiin aada ku qasban tahay haddama markaa tanna waxa weeyaan kol hadduu shuruuddaasi ay u buuxsantay waxa weeyaan maqalka la maqlo waxaasay kugu soo gaadho warkii caynkaas ahaa inaad ictiqaadiso aada yaqiiniso waa waxaad ku qasban tahay waa waxaan kaaga baahnayn adilo iyo qaraain aad urursato waa waxaan isdiidsiin karin oonad shaki iska gelin karin de haddaan dee nimankii sufasaa'iyi iyo la odhan jire beriya qaarkood ay soo naqlin jireen waxyaalihii ay qabeen iyo taas aanay arrintu ahayn oo wax khayaal dee waa wax maha caqli la-aanun ruuxu isdiidsiin kara maha saa daraaddeed eeg imaka warar baan maqlaynaayo wasaa'il iclaam iyo waxyaalaan kama maqlaynaa idaacadii kala duwanaa baa soo naqlinaya bandad gaalo oo kala duwan baa soo naqlinaya mushaahado ay warrameenna way kaba warramayaan iyo wax dhacay oo kale warka caynkaas oo kale ah dee marka aanu ahayn wakti wax ruuxiyo laba ay sheegeene ay dee wasaa'il iclaam mut almutacadida ee kala dunayd ay markaa warkii wada soo naqliso oo kale dadka waxay ka helayaan warka caynkaasa dee waxaan inuu dhacay inuu jiro ruuxna markaa ma odhanay mayo malaabaxani maba jiro oo dee shaki iyo waxyaalaha ma gelinayo dee taas oo kale marka in warka caynkaasi khabarka caynkaasi waa kaa yaqiin faaidadi marka cilmiga waxa loo wadaa un waa waxaan agtaada yaqiinta ku ah hubaalka ku inad isdiidsiin karin shaki aan iska gelin karin ee sida waxaan aad arkaysay iyo waxaad maqlaysay wixii aad ka kasbanaysay aqoon ahayd ictiqaad aha ayaad kana kaba kasbanaysaa wahuwa lmufiid lilcilm اlyaqiiniy faakhraja markaa qeydkan aan ku qeydnay uu ku qayday lilcilm اlyaqiiniyi waa tan uu ku qayday alyaqiiniyi uu ku qayday wuxuu saarayaa alnadariya alcilm anadariya cilmiga nadariga ah calaa maa yaatiisa dee uu iman doono oo taqriiruhu isaga cadayntii iyo taqriirintii iyo sugitaankiis tuu inooguba iman doono isaga kala tacriifin doono macnaa laba arrimood bay sheegaan oo xaggan cilmigo midi waa cilmi yaqiiniya midna waa cilmi nadariya isagaa inoo kala farqin doona dee wixii aan cilmi ahayna waxaa qaabilaya dani o akhbaarta qaarkood war nin uu kuu sheegay aada ku kalsoon tahay aada ku kalsoon tahay ninkaa keliya kuu sheegay waabad aqbashay waad ka rumaysatay laakiin haddana ixtimaal baa jira waaba intaasoo warkii dee aanusan noqon waad badnaynaysaayo markaa kaa dani bay kaba cabiraan ama dani buu noqonaya laakiin dad kala duwan oo midba meel ka yimi hadday warkii kuu sheegaan dee warkii ruuxa keliya ama laba ay kuu sheegeen dhici karta ay wada socdeen aad markii hore kaba aqbashood ka rumaysatide isku marka la eego xagga ictiqaadkaad ictiqaadsantahay waxaan sidqigiisu isku mid ma tihid marka wax dani buu kuu faa'iideeyey waxna waa cilmi haddaba cilmigaas baa yaqiin iyo nadari ukala baxaa waxaan ictiqaadkaa runta isagaana markaa taasii caddayn calaa maa yaati taqriiruhu waa sharaxa bishuruudihi alatii taqadamat lafdiga bishuruudi waa aniga halkaa bima almufiidu baan raaciyey laqba ahaan ama jara majruurka dee xarfka jar inuu ku tacaluqayo almufiid ismiga faacil oo laqbadiina waa anigaa sooba laqbaya haddaba wuxu uhi walyaqiinu yaqiintu huwa alictiqaadu waa ictiqaadka aljaazimu go-an ee almudaabiqu waafaqaya sidii waaqac ahayd oo yaqiin waxaa la yidhaha waa wixii la hubay waa waxaa markaa ictiqaad markaa go-an oo in shaki aanu ku jirin oon taradud ku jirine ruuxii waa si go-an ayuu waxaan u ictiqaadsan yahay weliba wixii jiraya waaqac ahaana waa waafaqsan yahay kaas baa la yidhaha waxa weeyaan yaqiin wahada kani waa maxay an anahu mufiidu lilcilmi yaqiiniy wey mutawaatirku cilmi yaqiiniya inuu faa'iideynaya huwa almuctamadu waa ka muctamadkaa hadday noqoto usuul iyo hadday xadiidkaba agtooda tahayba oo maxay ah ka bedelo an alkhabara wahuwa wahada kani huwa lmuctamadu oo maxay ah ana alkhabara khabarka almutawaatira mutawaatirkii yufiidu inuu faa'iideynayaa alcilma cilmi aldaruuriya waa kiu yaqiinuda kaba cabiray cilmi daruuriya wa huwa cilmiga daruurigiina aladi kii weeye yadaru uu baahanayo ee uu kuba qasba yahay alinsaanu insaanka ileyhi xaggiisa bixaysu meeloo laa yumkinu aan uu suurtogelahayn dafcuhu inuu iska reexo waxan ama shaki iskaba geliyo ama uu diidaanay u suurtogel ahayn kaas baa le oo cilmiga daruurigiina waa wixii daruur ahaan ruuxa uga xasilayay waa waxaan istidlaal iyo adilo iyo qaraa-in inuu urursado aanu ka kasbanahayne wax dee isaga isku qasbayaba oo isu baahay macnaha u baahanya inuu sanun ictiqaadiyo matalan waxaad aad arkaysa oo kale imika aad arkaysa indhahaga aad ku arkaysa ama aad maqlaysaa cilmi baad ka faa'idaysanaysaa waa yaqiin waxaad ictiqaadsan tahay waxaan inuu jiro waaqac yahay dee uu run yahay waad ictiqaadsan tahay waxa caynkaasoo kale waa cilmi daruuriyo dee waad ku qasbantahay inaad taa ictiqaadiso isma daafici iskama daafici kartid oo isma diidsiin kartid waxaasoo kaleo malaa waxa nima jiro shaki iskama gelin kartid haddaba cilmiga caynkaasa cilmi daruuriya la yidhaah waa waxa keenaya ictiqaad jaazim ah oo waaqac dee waaqicina waafaqsan waa waxaa ruuxii uu dee markaa uu kuba qasban yahay inuu sidan ictiqaadiyo inuu waxaan rumaysto uu yaqiiniyo uu kuba qasban yahay aanu istiidsiin karin shaki aanu iskaba gelin karin kaas baa cilmi daruuriya lagu magacaaba haddaba khabarkii mutawaatirkaana taasaan kaba fahmaynaa maha xadiiskii un akhbaarta kale ka soo qaad warkaa meelo kala duwan aad kaba maqashay dad aan is ogeyno ay sheegeen oo kale dee ruuxii waa ictiqaadinaya waa yaqiininaya shaki kama gelayo ood sida uu dee ruux iyo laba iyo saddex wada socday ama meel wada joogay warkay u sheegeen xataa dad dee fiican oo toosan ba haba noqdeene kolkol dadni meeshia oo kolkol ruuxiis odhan kara mala dee waxyaalahaba jiro iyagii been uu kuba tuhmi karo in waxa weeyaan waham uu kaba dhigi karo iyo waxyaalaha tan kaba dhigi karo ee waa waxuu ku qasbaya inuu ictiqaadiyaba taasi waa qowlkii muctamadka waqiila waxaa la yihi laa yufiidu ma faa'iideynaya alcilma cilmi khabarku inkastaba mutawaatir ha noqdee cilmi ma faa'iideynayo waa yaqiin baa cilmigii loo wadaaye ilaa nadariyan ilaa cilman nadariyan cilmi nadariya mooye oo waxa weeyaan laba cilmi baa jiro mid waa cilmi yaqiiniya waa cilmigan daruuriga waa kaas midna waa cilmi yaqiiniya nadari ahoo istidlaali ah istidlaal ama xagga adilo kaba imanaya barhkood baa le dee arrintan inkastaba taasaaba jirta wuxuu faa'iideynaya waa cilmi nadariya laakiin sheekhu waa radiyey bacd usuuliyiin bay qowlkooda taa taas ama bacd almutakalimiina walaysa bishay kaasi wax maaha wax macnaa shay yuctamad caleyh ama yultafatu ilayhi ma aha sababtuna waxa weeye uu ku cileeyey lianna alcilma cilmigan bitawaaturi tawaaturka ku xasilaya waxaan tawaaturay cilmigan iyo yaqiintan laga helayaa xaasilun wuxuu xasilayaa oo uu markaa gaadhayo u xasilayaa liman shaksi laysa lahu aanu usugnaanin ahliyatu nadari nadar waa fikir umuura laguma fakiro qaraa-in la urursado adilo la urursado marka wixii laysu geeyo halkaa natiijo lagala soo baxo ahliye caynkaasa aan lahaynba kalcaamiye sida ruuxii caamiga ahaaye adilada sida loo tartiibiyo iyo sida laysugu geysta iyo sida loo tatabucaba aan aqoontaa lahayn ayaa cilmigan marka uu maqlo yaqiintii ka kasbanaya oo ka helaya ini nadaru nadarkii waa maxay nadarku khaasatan masaaishana waa masaa-il inta badan cilmu musalax kaba baxsan su isaguba odhan doono ee kolleyna way yar tasawurkeedu sucubadiisa waa leeyahay meelahan khaasatan usluubkan dee uu sheekhu uba soo dhigtay idin nadaru nadarku waxa weeye cilmiga nadariga dee tan lafdiga nadarna waa kan laba socdeen tartiibu umuurin umuur tartiibinteed macluumatin la og yahay oo dee macluuma aw madnuunatin ama se madnuuno oo loo malaynayo madnuuno ah la ur la tartiibiyo oo yutawasalu biha lagu gaadhayo ilaa culuumin markaa wax yaqiina lagu gaadhayo culum aw dunuunin ama se wax daniya laguma gaadhayo taas baa nadar laydhaah ujeedadu waxa wey nadarkiibaa waxa ay tahay cilmiga nadariga iyo cilmiga istidlaaliga ama daruuriga waxa u kala farqiya cilmiga daruuriga waa waxaan ruuxu isagoon xataa dee waxa weeyaan isaga uu ku qasbayay inuu yaqiiniyo ee isagii uxasilaya daruur ahaan uguma xasilaya ama cilmiga nadarigi yaqiinba weeye yaqiin buu leeyahay laakiin yaqiintaasi waxay kaba dhalatay tatabuc adilo qaraa-in umuuruu isu geysanaya tartiibinaya marka umuurihii uu tartiibsaday adilada ahayd buu wax ka soo qaadanaya waxbuu kala soo baxaya natiija ayuu gaadhayaa yaqiin noqoto oo uu hubo laakiin hubaalkaasi wuxuu kuba yimi istidlaal umuuro uu isu geystay oo uu tartiibsaday oo urursaday oo adilo ah ama wax marka horeba macluumo ahaadeen wax dee yaqiin ah waxaasi oo la hubo ama wax la malaynaya haba noqdeen ee natiijo uu ka gaadhay weeye cilmigii nadarigaah ama cilmigan daruurigii de waa cilmiga xataa ruuxaan aqoontaaba lahayn oo markaa heerkaa aan gaadhsiisnayn yaqiin uu kasbanayo w mathalan kaba soo qaado umuurahan shareecada oo kale salaada waxa weeye inay shantan salaadood dee iyo salaadahan ay faradto ay dadka kuba farad tahay soomka ramadaan inuu farad yahay umuuraha caynkan oo kale tawatur bay ku xasileen xataa dee kayfiyadeedu tawatur bay kuba xasishay oo dee marka xagga leega ficilka iyo qowlka axaadi waxyaalaha ficiliga ee tawaturka inagu soo gaadha ka badan wixii qowl inaguma soo gaadhay bal marka la eego salaadan imika shantan salaadood inay farad yihiin oo rukniga arkaanta islaamka kaba mid yihiin soomku inuu farad isagu yahay xajka oo kale waa cilmi yaqiiniya oo daruuriyaho cid kasta oo muslima xataa mid yariyo mid yo weynba waa waxay garanayaan waa waxaan tacalum iyo barasho iyo adilo la tatabucay aan kaba imane dadkii daruur ahaan uguma xasilayo markaa ilmo yari hadduu arko ruux weyn oo ramadaan iska cunaya waa la yaabaya waa qariibsanaya waa fadir buu ka odhanaya waayo meeshii maxaa jira isagoon waqti uu aqoon iyo istidlaal iyo adilo tatabucaba gaadhin baa tan iyo daruur ahaan dadka ay uga xasishay marka waxaa caynkaas ee dadka daruuro ahaan ugu xasilaye yaqiintaa imanayseen uma baahnayn aqoon iyo cilmi iyo istidlaal la waa cilmiga daruuriga ah dee masaa-isha kale cilmiga ahee yaqiin ba hala gaadho ijmaacba haba noqotee laakiin aimadu ama culimadii iyo dadkaasi qara-in iyo adilo ay urursadeen ay ka kasbadeen oo markaa ay hubaan waa yaqiin laakiin maxay ahayd dad badan oo aan aqoontaa lahayn oonay waxaan ogeyn baaba jira ama waxaan aanay uga xasilina iyaga istidlaalkoodii iyo umuuro ay tartiibiyoon ay isu geeyeen ayay natiijo ay ka gaadheen bay tani noqotay taasi cilmi nadari u noqon cilmigana la wada wadaagsanaya ruux caamo iyo ruux kaleba dee agtooda kuba sugan taasi tacalum iyo istidlaal uma baahnayna waa cilmiga daruuriga haddaba wuxuu leyahy khabarka mutawaatirkaana kaa daruuriga ayaa laga kasbanayaaba marka walaysa fi lcaamiya haddaba in nathar marka la yidhaaha nathar xataa dee usuul iyo meelo kaleba ay kusoo arooraan ahla nathar baa kolkol sooba aroora natharki waxa weeyaan waa umuuro macluum ah ood isu geysatay amase umuuro madnuunaa wax dee dani un waxaad ka marka hore laga kasbanaya u yahay sida cibaaraha xagga hoose idinku taalla oo kale laqdu dururu kaba soo noqonayo aljidaaru maail wakulu maailin daayixun faljidaaru daayix mathalan jidaar dee qaloocsamay ayaabaad aragtay marka taas oo kale maxaa danigu yahay meeshii kol haddii waxa weeyaan dee meeshii aanu xaaladiisii istiqaamadii aanu kuma sugnayn uu dhinac u leexsamay oo kale waxaa dani ah waxyaalaha caynkaasee qaaliban saas noqdaa inay dumaan oo kale haddaba haddaad halkaa kala soo baxdo jidaarkani inuu dumayo jidaarkani inuu dumayo oo kale waa dee istidlaal umuurahan hadiyo goor waa wixii horeed kasbatay oo waxyaalaha caynkaasa wadcigoodu taayay inay natiijada ka dhalataa taa noqoto waa umuuro ayaad isuba geysato hadhow natiijo ku gaadhsiisay taasi waa nadarka waa halka oo laqda durar cibaarada hoose idima taalla laakiin bal cilmiga daruurigana waa kaa istidlaal la-aan ku imanaya cilmiga nadarigana waa wixii istidlaal ku yimin intaas baa farqi u yahay walaxa waxaa muuqday bihada taqriiri taqriirkan imankaan wax soo taqriirina inooguma muuqday ood ku daahiray alfarqu farqiga u dhexeeya bayna alcilmi adaruuriyi cilmiga daruuriga ah ee dadkii daruur ahaan uga xasilaya aan ruuxii uu ku qasban yahay ruuxii aanu isdiidsiin karin iyo walcilmi nadariyi cilmiga nadariga ahe isagu dee istidlaal marka hore uma xasilaya dadka wax isku kaa de isku kaa qasbaya ma aha oo adiga un aada ku qasban tahay inaad waxan saa u ictiqaadiso ee waa wax ku imanaya istidlaal iyo adilo la tatabuco idin daruuriya wuu sii cadaynayaa daruurigu yufiidu wuxuu faa-ideynayaa alcilma yaqiin buu faa-ideynayaa dila istidlaali iyadoon istidlaal iyo wax la daliishaday aanu jirin sa dee umuurahan imaka arkaanta islaamka iyo waxyaalahan iyadoo shareecada xaaraamta ku ah ee daruuro ahaan dadku ay ogyihin culima bidiini bidaruura wey culima anahu min addiini bidaruura la og yahay inuu diinteena kaba mid yahay daruuro ahaan waa waxaan istidlaal u baahnayn tacalum u baahnayn barasho yar iyo weyn rag iyo dumar la garanayo laiskaba wada garanayo o kale taas wanadariyu nadariguna yufiidu cilmigii buu faa-ideynayaa laakin maca alistidlaali se muxuu ku faa-ideynaya cilmi waa laguma gaadhayaaye istidlaal umuuro la tatabucaye qaraa-in iyo adilo la urursanayaa jirto marka wixii laisu geystee la tartiibiyo ayaa halkaa natiija laga gaadhaya marka ciddii nadar u ehel ahayd ciddii aqoontaa lahayd ayaa tan gaadhaysa ee dadkii oo dhami waxay wada gaadhayaan maaho wanadariyu yufiidu lakin maca alistidlaali daliishi maceed cala alifaada waa ifaadada waxa faa-ideynayo ee uu cilmiga faa-ideynayo iyadoo loo daliishaday waxyaalo oo adilo loo soo urursaday weliba waa ama daruuriya farqi labaad daruurigu kan daruurigii yaxsulu wuxuu uxasilaya likulli saamic ninka soo maqlayba waa wax uu kasbanayo oo ka faa-iidaya halkan oo uu ku qasban yahay oonu istiidsiin karin wanadariya waa ana nadariya ama cilmiga nadarigii laa yaxsulu ma xasilayo ila liman fiihi ahliyatu nadar ciddii ay ku sugnayd ahliyatu nadar ay u helahayd inuu adilo urursado istidlaal lama yimaado cidda caynkaasaa gaadhaya o natiijadaa helaya ama kii aan taa lahayn waxa dhici karta waxan inaanu aqoon inaanu maqlin inuu kaba jaahliye inaanu waxa weeyaan xataa hadduu maqlay aanu yaqiin uu ka kasbaday oo uu hubaa waxan ee bal dhici karta inuu u baleeyoba inuu waxani aanu jirin inuu waxani been yahay oo umuuro badan oo de dadkii cilimga ulahaa ay agtooda xaqiiqo ku ah ayaa dad kale oo badan agtoodana dhici karta inay khuraafaadba kuba noqoto ama waxaan jirin ama ay kaba shakiyaan waayo waxaasi dee nadar buu ku yimi istidlaal ama kan daruurigaa ee nadar kuba iman waa kaa lagu wada qasban yahay ee ruuxii aanu isdiidsiin karin iska celin karin wuxu uhi sheekhu markaa wa inamaa abhamtu waxaan u ibhaamiyey u qariyey weeye oo marka hore aan usoo ku shuruud mutawa shuruuda tawaturi tawaturka shuruudiisa fi lcasri waa matnigii nukba ahayd waa matniga yar ee kooban ee nukba ina wuxuu bu yihi mutawaatir bishuruudihi un buu yihi wax kala muu raacin haddaba wuxuu leeyahy waxaan shuruudda u tafsiirin waaye een ugu caddayn waaye een lafdigaa cibaaradaa shuruudda uu leeyun aan uguba koobay liannahu mutawaatirku calaa hadihi lkayfiyati kayfiyadan imaka aan usoo sheegnan uba soo sharaxnay markaa isago markaa uu kuba sugan yahay laysa min mabaaxisi cilmi lisnaad cilmigan cilmu lisnaad mabaaxistiisa waxyaalaha lagu baxsiyo lagaga hadlo ma aha sababtuna waxa weeye waa litacliiltani idcile cilmu lisnaadi cilmigan cilmu lisnaad yubxasu fiihi waxaa lagu baxsiyaa lagaga hadlaa lagu baadhbaadhaa dhexdiisa can sixati alxadiidi xadiidka sixadiisa aw dacfi ama daciifnimadii liyucmala bi si loogu camal falo hadduu sixa noqdo sixadiina xasanka waa raacsan yahay aw yutraka ama loogaba tago hadduu daciif yahay waata xagga laga baxsayayana waa min xaysu sifaat rijaali sifaatna way damiinsan tahay saa inoo xarakeeyunbaa sawaaba macnaa marka la eego xagga ruwaadan isaga warinaysa sifaadka ay leeyihiin ee cadaalo iyo dabdi iyo cadaalo la-aan dabdi la-aana janibka marka laga eego si dee ayaw markaa in markaa ama dee loo daciifiyo ama loo tasxiixiyaba iyo wasiiqul adaa cibaaraadkan xadiidka lagu soo naqlinayo sia xadathana iyo akhbarana iyo sidii laguba wariyey walmutawaatiru mutawaatirkii laa yubxasu lama baxsayayo can rijaali ruwaadiisa oo ruwaadiisa lama baxsayayo lagama hadlayo lama baadhbaadhayo ma cadaala ma muslim ba maxay yihiin ma fusaaq ba taa lama odhanayo bal yajibu lcamalu bihi lagu camal falaa waajiba min gayri baxsin baxsili oo waxa ujeedadiisu ay tahay un imaka halkan noogu cadaynaya matniga wuxuu u koobay uu sharaxa u yar tafsiiriyeyna sharax waa sharaxo sharaxina waa in hadalkii la badiye markaynu eegno mutawaatirkan cilmigan mustalax waa wax ka baxsan usuul iyo waxaa lagu baxsiya lakin halkan walow culimadu ay kaga hadlaan oo akhbaar alaxaad iyo markaa dee inay wuu la socdaa ama waa muqaabilkooda ay kuba sheegaan gees buu kaga baxsan yahi xag uga baxsan yahin waxa weye cilmigan mustalaxa waxa dee waxaa laga hadlay u badan ama dee faa'iidadiisuba ay tahay in lagu ogaado xadiidka bal saxiixa ama maqbuulka iyo ka kale daciifka lagu kala saaro bal markaasna sidee midna loogu camal falo midna aan loogu camal falin taasna maxay keenaysaa ruwaadan iyaga warinaysay xadiidkan in sifaadkoodii la baxsiyo oo markaa kii dee cadaala ay usugnaatay dabdi usugnaadee la aqbalayay markaas xadiidkiisii la yidhaha waa xadiidka saxiixa kii aan shuruuddaa lagama helina xadiidkiisii la diido oo arrintu si loogu camal fala mar ama xadiidkan imakaan ayna mutawaatirka ruwaadiisi waa tiro badan tiradaasi waa tiro aanay suurtagalayn been inay ku hesheen ama been ay ugoba dhacdo sidaa daraaddeed uma baahnin inagoo sifaadkoodii baadhna inagoo nidhaha talow dadkani cudul ma yihiin bal dee waa taan leenahay akhbaar badan oo mutawaatira ayaa dee gaalo xaggoodi noogaba imanaya oo waan yaqiinsanaynaa waan xaqiiqsanaynaa waayo suurtagal maaha inay waxani beenoobaan ma aha suurtagal saa daraaddeed sifaad rag ay leeyihiin iyo caade wax kale lama eegayo shuruudaasun baa la eegaya xataa fusaaq haba noqdeen marka kol haddii dee aan ruwaadda sifaadkoodii la baadhayn si xadiidkii loo aqbala ama loo celiyo xadiidkana wada maqbuul yahay cid kastana laga aqbalayo dee markaa wax cilm almustalax wadiifadiisii maaha ee waa cilm alusul iyo meelo kale sidee waxaa halkan loo baxsiyey akhbaar laaxaad baa isaga qaabilaysa la kala lagu kala farqinaya axaadiis mutawaatira jirta umuuraha caynkaasa si loo ogaado taas buu leeyahay oo saa daraadeed baan markii hore hadalka isaga koobay walo marka dambe uu basdiyey bal markaa waxa weeye wlmutawaatiru laa yubxasu can rijaalihi macnaa ruwaadiisa lama baxsayayo ujeedada ruwaadan cudusha inay hadday xataa wada fusaaqayan waa la aqbalayon oo dad dee markaa kala duwan imaka ba adduunyada kuwan wararka usoo naqlinaya jihaad kala duwan iyagoo jooga soo naqlinaya ee mar wixii ay isku raacaan ee iskuba waafaqaan dadka agtooda xaqiiqa iyo wax waaqacoo jira ay tahay ruuxna aanu is odhanay malaha dee waxa weeyaan warkaa aanu isiidsiin karin intooda badan de hadday doon ama muslimba ma aha ama dad cuduul ah hadday muslim yihiin intooda badan waxaa la arkaa inaanay cuduulba ahayn warkii haddana dee markuu tawaaturo jihaad kala duwan kaba yimaado dad aan isogeynoo kala duwan ay sheegaan waa la aqbalaya marka mutawaatirka saa daraaddeed mabaaxistii cilmi lisnaad uga mid maaha jaanibka inaan ruwaadiisa sifaadkoodiiyo waxaa la eegahaynba bal yajib alcamalu bihi in lagu camal falaa hadduu dee warkii kusoo gaadhay yaqiin bal aad kaba kasbato wararkan kale xadiidkiina kol hadduu tiro intaa legeyna soo gaadhay in la yaqiiniyo laguba camal falaa waajib bay noqon min gayri baxsin waa min gayri baxsin can sifaati rijaali waa halka iyadoo sifaadii ruwaadiisa iyo balsoodi iyo umuurahaas iyo siiqaday kuba wariyeen iyo tadliis maka nabad galeen iyo waxyaala saasaba aan la eegin ayaa in la aqbala ay waajib tahay faa'idatun dakara bnu salax allah subxaana wa tacaala cala ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على تفسير المتقدم يعز وجوده ولمتواترkii baan kuba jirnay marka wuxuu ihi tani waa faa'iido ku tacalluqsan iyadna mutawaatirkii wuxu uhi sheekhu raximah اllahu tacaala dakara wuxuu sheegay ibn الصalaaxi imaamkii ina صalaax horena inuu soo marnay cilmigan qeybta weyne kitaabkiisan muqadimada ku shuhuroobay ama culuum اlxadiid haddii qeybta weyne uu kaba qaatay xataa is-ururintiisa iyo isugeyntiisa iyo marka dambe faafinteed haddaba ama kitaabkiisa culuum اlxadiid ama muqadimada ayaa wuxuu ku sheegay ana mihaal almutawaatiri mutawaatirka mihaalkii cala tafsiir اlmutaqadim marka uu mutawaatirkaasi ku sugan yahay tafsiirkaa horeynu soo maray oo macnaa cadad badan oo cadadu ay mustaxiil ka dhigaysa inay been kuwa isku waafaqaan ama ay ku heshiiyaan ay warinayaan oo kuwa lamida iyaguna kuwa lamida iyaguna kuwa lamida ilaa sanadkii ka dhammaanayo wax maxsuusan ay kaba warramayaan waa shuruuddaas buu sheegayaa tafsiirka mutaqadimka ee shuruuddiisa aan soo maray marka taa lagu socdo ee la maro misaalkiisu yacizu inuu yaraanayo naadir noqonayo oo sida lagu helaayo adagtay wujuuduhu jiritaankiisu uu caziiz yahay naadir yahay yacizna macnaa yaqilo oo uu dee sida loo helaabay adagtay naadir uu noqonayo la heli karahaynba ilaa an yuddaca in la sheegto uun mooye dalika arrinkaa tawaaturka ama tan lagu sifeeyo fii xadiidi man kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar xadiidkaasun mooye oo xadiidkaas de waa xadiidka saxaabo badan ay wariyeen oo boqol ay kuba dhow yihiin dee iyagii hadday halkaa ay tiradaa gaadhay saaneayeenna dadkii ka dambeeyeyna ay kasii bateenoo waa sii siyaadayun waa xadiid mutawaatira marka wuxuu leeyahy xadiidkaa bal in lagu misaaliyo un mooye in misaalba loo helaa oo xadiid ruwaad intaa leega ay warinayso kuwa intaa leegun ay kaba warinaya ilaa sanad kuba dhammaanayo taasi wuxuu leeyahay waa shay aada iyo aada u naadir ah ama sida loo hela ay adag tahay taas buu kitaabkiisa ku sheegay ibnu salaax markaa sheekhu wuxuu yihi isagoo taa ka jawaabi wama dacaahu wixii uu sheegtay imaamka ibnu salaax oo min alcizati waa nudro ah walow istinahaasi ilaa an yuddaca kollay keenaya iyo cizda in laguma fasiray inaanu jir ahayn oon la helahayn si istina uu noqdo istina xaqiiqiya sheekhu cizadaa wuxuu ku fasiray yari uu naadir yahay marka wuxuu uhi waxa uu sheegtay min alcizati nudro ah qilo ah yari uu kaasi yari oo sida lagu hela ay adag tahay in bal kaa misaalkaa lasoo qaato mooye mamnuucun wax la reebay weye macnaha ujeedadu waxay maka laga aqbalayo aan lagu waafaqayo ma aha marka loo eegay axaadiista axaadda dee waa run oo aada buu u yaraanayayo axaadiista axaadda aada uga badan oo ka badan laakiin sidiisa marka gaar ahaantiisa la eego majmuuco axaadiista la helayayo iyaguna shuruuddaa laga helayo mutawaatir ah dee xadiidkan imika uu sheekhu inoo sheegay ka mid weeye axaadiista kusoo arortay rafculyadayni fi salaat markaa salaada la gelayo oo kale labada gacmood ama gacma guud ahaan meelihii la qaadi jiray sare in loo qaado khaasatan cinda takbiirati alixraam waa axaadiis badan oo iyadna casharaad saxaabi ay wariyeen oo iyadna mutawaatira axaadiistii kuba timi masxa cala alkhufeyn oo kale way tawaaturtay iyadna bal masxa cala alkhufeyn macnahaas inta badna waa tawaatur macnahi wey markaa noqonaya alfaadda ma eegeyne waa mawduuce iyadna waa axaadiis tawaaturtay alxawd axaadiista xayd kuba timi xawdka rasuulka shafaacada markaas shafaacada rasuulka salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ama shafaacadaba de adigu shafaacat alcudmo gaar ahaanteed waxyaalahaasi ilaahay aragtidiisa la arki doono dadka muuminiinta ay arki doonaan aakhira waa axaadiis tawaaturta iyo axaadiis kaloo sida xadiidkii nadara allahu imraan samica minad daas iyo waa axaadiis iyadna saxaabadii warisay badantao kollay majmuuco axaadiisa la helayaayo halkan markaa mutawaatir ah dee ayimada qaarkood sida suyuudi iyo qolooyinkii kitaabkiisa adigu kaba dambeeyey ee ama ikhtisaariye ama wax kuba kordhiyo iyona majmuuco axaadiisoo kollay dee boqol iyo kaba ziyaadsan ama laba boqol ayay kusoo arooriyaan kutubtooda oo bal markaa axaadiistaas xadiidkaa dee in qur-aanka toddoba xaraf laguba soo dejiyo oo kale iyo umuuro badan haddaba waxa uu sheegtay cizii mamnuuc wakada waxa saas oo kale mamnuuca mamnuucnimadu waxa weya laguma waafaqayo weeye maha arrinkuna saas maddacahu wuxuu sheegtay hayruhu ibnu salaaxa kayrkii oo waaba sida ibnu xibaan iyo xaazim iyo min alcadami la-aana inaanu jirin ba oo marka saa la eego ee shuruuddaas loo dhigo inaanu jirinba xadiid shuruuddaa laga wada helaya xataa kaas ba haba noqotee oo ibnu xibaan iyo xaazimiya ay sheegteen kaasna isna mamnuuc wey ujeedaood mid lagu waafaqayo maaha oo wax la hor joogsanayo lagu diidayo on laga aqbalahayn sheekhu muxuu yihi lianna dalika arrinkaas waa ama cizadan la sheegtay ama se manciga ama cadamkanba la sheegay nasha-a wuxuu ka dhashay can qilati liilaaci daalacasho ama aragti yarideed calaa katrati duruqi duruqda badan ee axaadiista kala duwan ee bal tawaaturka iyagu gaadhsiisan duruqda faraha badan ay kuba soo kambaniyada in badan duruqdaas aragba oo tan buu kaba dhashay iyo waxwaala rijaali ragga xaalooyinkooda oo dee marka la eego axwa wada sheegaya haba noqotee bal waa ragga axwaashooda iyo wasifaatihim sifaatkooda axwaal iyo sifaatna waa islaam almuqtadiyati keenaysa macnaa itilaac la daalacdo calaa katrati duruq iyo itilaac la daalacdo la arko ama la ogaado wa axwaal arijaali wa sifaatihim ragga axwaashooda iyo sifaatkooda xaal iyo sifana waaba islaamid kale bal caaligiiyo maya waxaan ujeedaa musalsalka oo kale yan wax ku dhowba inoogu iman almuqtadiyati keenaysa liibcaadi lcaadati caadada fogeynteeda ay fogeynaysa ama ay mustaxiil kaba dhigaysa sani awl horaba soo marra cibaarada lix an yatawaada-u inay ku heshiiyaan calaa kadibi been aw yaxsula ama uu xasilo minhum iyaga xaggooda kadibkii iktifaaqan calaa sabiil iktifaaq ugaba xasilo caadadii aanay suurtagal ahayn taas ayay kaba dhalatao adigu ujeedadu wuxuu leeyahay mutawaatirku waa jiraa in aadna naadir uma ee axaadiis tira leh ama cadiida ah oo dee majmuuco ah oo mutawaatira ayaa la helayaa markaasay dee ibnu salaax sheegaya sida kuwan kaba sii dee hadalkiisa kaba sii fog ele maba jiro ay sheegteenna si lagu waafaqayo ma aha ee waa lagu aan ku khilaafaynaa waxaan kuba cileeyey dee duruqda badan ee axaadiistan layidhi waa mutawaatir ay kuba soo aroortoo jira sifaadka iyo axwaasha ruwaadoodaas ay caadadii fogeynayso ama ay mustaxiil kaba dhigayso dadka intaa la-eg ee xadiisyadan wariyey ee kala dunaa inay been ku heshiiyaan ama beeno calaa sabiil itifaaq ugaba dhacdo umuuraha caynkaasoo ibtilaaci iyo dee kawar halka ay ka warhayeen uu yar yahay baa tan kuwa xambaaray oo xaggaa haddii dee kasrada badan ay tatabucaan oy taas iku isku teegaan oy ama arkaan oy daalacdaan kollay sidan may sheegteene wuxuu taas sababta ay hadalkan iyo dacwadani ugaba soo fa uga soo fushay sheegashadaas ay labada dhinacba ay uga soo fushay ayaa ahaa dee waxa weya qilatulidala calaa katrati duruq waana taas bay sababteedu ahayde wax jiro weeyaan oo axaadiis mutawaatir oo kala duwan baa la helaya taas buri sheeko in kolleyna dee xagga hoose ma qabqabanayo in waayo hadalku waa hadalkan unbuu si yar caddaynaya deetana waa tacaliiquna sharax maaha wax saasoo weyn oo kol haddaan matiga iyo sharax xagaag u sharaxana aan ugaba sii baahanay ma jiro laakiin kolley waxaa jirta magacyo soo yar noqnoqonaysa xagga hoose oo weliba tacliiq ahaan hadalkan xaafid iyo tacqiibkii ama ictiraadkii kusoo noqnoqota imika biqaaci nin la yidhaha baa ii muuqdo oo kale haddii goor nin qaasim la yidhaaha ama taasna ama ibnu qudlubuqa isaguna waa kusoo noqnoqda bal waxa weeye kolley rag kalena way jiraanba bal insha allahu tacaala kuwa iyada dee walow ne kitaabkii iska bilo un buu yahay insha allah waxyaalahan soo noqnoqonayo hadiyo goor kuba soo noqnoqonayo kitaabka xagga hoose a kuba sheegay kuwa insha allahu tacaala waqtiyo kale ayaan baa si loo yar ogaada bal ciddani waxay yihiin iyo ictiraadkoodani wuxuu yahay iyo ayaan ogaan doonaa walow raggaas hadiyo goor qaasim iyo biqaaciya raggani waa asxaabtii ibnu xajar un waa talaamiidiisii kitaabkana kaba aqrisay ku dul aqriyey la baxsiyey buxuurtooda qaarna markii darsigu socday baaba ahayd iyo ictiraadooda qaar kuwana dee markan xawaashida ay ku leeyihiin kitaabkii waxyaalaha ictiraadaadkoodii kuba ururiyeen bal waqtiyo kalean raggan waxa ay yihiin iyo umuuraha insha allahu tacaala sheegi doonaa cibaaraan had iyo goor kusoo noqnoqoto uu soo celcelinayo oo kitaab kale oo kitaabkan madb lagu madbaceeyey waa sharaxan ayuu leeyahay madbacadii caynkaas ahayd sidaasaa dhacdo deetuu calaamad tansiis madbuucat alcitri sidaasaa dhacdo deetuu calaamadii tacajubna dhigaya kolley waa nooc yar ictiraad walo dee umuuro badan dhici karta ay tahay un khad madbaci oo ruuxii wax dee isagii lagu naqdiyo aanay ahayn bal wixii dee macluumaad iyo muxtawaa mooyaane waxyaalahay dhici karta madbacaday kaba dhace laakiin kolley uma dhaafaya haddii wax yaray kitaab aan xaraf yara dhaceen oo citrigu isagu waa nin macruuf oo dee mooyimaka inuu dhintay kolley waa nin isaga ninkana kaba da-weynaayo oo doctor markaa kutub kala duwan lahaa oo xagga musalaxana muqadimada ibnu salaxna uu soo saaray taxqiiq ahaan buu kuba soo saaray dabacaadkeeda hore gees kalena oo de adigu wuxuu leeyahay kitaab manhaju naqdi la yidhaho musalaxo isna mujalad ahaana waa leeyahay kutub kalena waa leeyahay kolley risaaladiisii doctoraana tirmidi buu kuba qaatay kitaabkiisa iyo muwaasano u eego bayna saxiixeyn waa nina isku beled yihiin oo reer suuriya oo reer shama warmahayo imaka inuu dhintay in kale waayo dee ilaa muddo kutubtiisan barhkood way jireen bo haatan kolley waa nin weyn waana kolley munaafasaa meeshii kaba dhexaysay arrin kalena way jirtay oo isagaa meelo qaarkood tatabucay waxa weeyaan ragga qaar ama albania oo kale iyo xagga horena aad buu kaba soo hadlo de xataa istijaal oo kale ama tajiil imika jahali uu nusbaynayaba xagga hore kitaab kuba sugnaayo laakin waa umuuro kolley taasi waxba aynan uba ihtimaameyn cinaayadoodiiya una cinaayonayn oo umuuro awqaada qaarkeed ay soo saarto yar munaafasadan iyo dadka inta badan isku casriya meel ku wada noole waxyaala iskuba haya umuurahood oo balka madbuucada citrigu had iyo goor soo naqlinayaana waa taasoo ninka nurudiin citri la ydhaha kitaabkuu madbaceeyey tacliiq yarna ku lahaa marka wixii kitaab dhacay oo dhan bu meelaha qaarkood calaamo tacajub intuu soo dhigto ayuu odhanaya saasaa madbuucada citri kuba sugnayd hadal kale ma odhanayo ujeedada calaamada tacajubke udhiganaya waa wax la yaab lehe sidaasaa kitaabkaa dhacday ujeedadiisa ay tahay bal laakiin umuurahan kale magacyadii insha allahu tacala kolley ma doonayo waxdee meelaha noogba sugan oo magaco soo aroray kitaabka oo waxa wayaan iskaba dhaafna siba loo yar ogaado macrifaha umuuraha uba yeelataan haddaba wuxu uhi sheekhu waa xafidnu xajar baa leh qowlkoodii waa radiyey o wuxuu leeyahy qowlkaasi mid aan ku waafaqayna maaha mid laga yeelayana maaha ee mutawatirku waa jiraa horta waxa dee iya ugaba yimin wuxuu kaba cadhigay inay qilatulidlaac calaa kasrati duruq ay tahay iyo axwaal arijaal marka wuxu uhi wa min axsani ma kiika ugu wanaag badan waxaa kamid a yuqararu lagu sugayo bihi ka ama waxaa kownulmutawatiri mutawatirka aanshihiisa uu yahay mawjuudan ku jira wujuuda kasratin badni jiritaankeed fi axaadiidi axaadiisa oo wuxuu leeyahy waxaan imaka ku taqriirino aan u dariishano bu ujeedadu ay tahay taqriirkuye oo loo dariishado inuu m mutawaatirku uu badan yahay oo axaadiisa uu kuba badan yahay yaanu axaadiisa axaada ku dhowaan yaanu dee leekaan aan ma aanu kuba dhowaano iyaga marka loo eego wax yar buu noqon horta laakiin marka sidiisa loo eego inay axaadiis badani jirto mutawaatira waxa lagu qarirayo lagu sugayo bimacnaa aanuba daliishanayne inoo caddaynaya taa inoo sugayo waxa waxyaalaha ugu fiican kaba mid ah ana alkutuba kutubtii almashhuurata shuhrowday almutadaawalata la kala qaad qaadanaya ujeedadu ku dhex mareegeysay dadkii muslimiinta culimadii islaamke waa kutub maaha dee intii laba markii la alifay un aanay shuhroobin cid aanay dhexdooda kuba faafine waa kutubta mashhuurkee dadka dhexdooda kuba faaftay ee waxa weeyaan dee jiilba jiil uu soo gudbinayo qoloba qolona ay kaba naqlinayse lakala qaad qaado mutadaawala bayn baaidi ahlilcilmi dadka ahlucilmiga gacmahooda sharqan wagarban bar iyo galbeedba almaqduuca la yaqiininayo qadcigii waa de cilmiga qadciga waa ki yaqiintii aan tawatur kuba faa'ideynaya macnaa la jasminayo la goynayo ee la hubo cindahum iyaga agtooda waa cinda ahlilcilmi bisixati nisbatiha nisbadan loo nisbaynayo kutubtan ilaa musanifiyaha raggii dejiyay inay wax sugan tahay oo la hubo kitaabkan fulanin dejiyay bal matalan bukhaari kasoo qaad de waa kaa bayna ahli bayna aydi ahlicilmi iyo amhaashiisa kutubtan lixda aya wixii lamidka muwada iyo musnad iyo kuwaas ee bayna aydi ahlicilmi taas jiilan bacda jiil la kala warinaye la dabdinaye la kala qaad qaadan taas oo kale maxaa aan yaqiininaynaa oo la hubaa kitaabkan maanta in bukhaari ama muslim ama abi daud uu dejiyey uu kitaabkiisi yahay taasi waa wax maaha shaki wax daniya maaha wax loo malaynaya maaha waa wax la yaqiininayo oo la hubo in musanifkan loo nisbaynaya maanta uu ka sugan yahay oo isagu kii dejiye yahay haddaba kutubta caynkaasi ida ijtamacat hadday ku kulanto calى ikhraaji xadiiثin xadiid soo saarkii waa xadiis werintii ay ku kulanto oo macnaha isku waafaqdo watacadadat ay tirowdana duruquhu asaniidii xadiidkaasi lahaana ay tirowdo oo dee aanay isnaad keliya wada yeelana midba isnaad gooniya uu kuba warinayo tacadudan tirow ay tirowdo iyo tacadud tuxiilu ay mustaxiil ka dhigaysa alcaadatu caadadu tawaaduhum dadka intaa leeg isku waafaqooda ay isku waafaqaan cala alkadibi been ilaa akhiri shuruud ilaa shuruuddii hore inu soo maro dee tiradaasna marna aanay hoos u dhicin afaada wuxuu faa'ideynaya ijtimaacaasi faacilkii afaada ijtimaaca mafhuumkeeda waa damiirkaan halkaa kaba fahmayno kaba soo qaado ama dee markaas master ahaan waxa weeyaan ida اجtamacad icdilu huwa aqrab litaqwa huwa cadligaasi waa cadliga almafhum min icdiludan ayaa damiirka loo celiyey tanna afaada wuxuu ijtimaacaasi kulanka ay kulmeen ee axaadiistaas ama caynkaas xadiidka caynkaasa werintiisa ay ku kulmeen uu faa'iideynaya alcilm alyaqiiniya cilmi waa yaqiiniya lahuba waa garasho la garanayo oo iyadana aan shaki ku jirin la yaqiinin bisixatihi xadiidkaa sixadiisa waa ansaxay ilaa qaa'ili waa cidi markaan mudaafan xariye ilaa qaa'ili mid kii ti yidhi looba tiiriyo balse dee rasuulka ilaahay ba salawaat ullahi wasalaamu caleyh inuu kaba sugan yahay oo shaki aanu kuba jirin yaqiinin la yaqiiniyo ayay taasi keenaysaa waxa adigu ay tahay waa iyagii ayuu qowlkiibuu radeeya uu leeyahy waxaan uba dariishana waxa uguba fiican tan baaba ah taas wejkaysidra ama si uu yahayna waxa weeyaan kutubtan kala duwan ee shuhurowday la garanayana ciddii aliftay taasna ay xaqiiqo tahay in ruuxani alifay haddii xadiidba ay ku kulmaan xadiidkaas sanad keliya kumay wada warin midba sanadkiisu ku wariya waana kutub badan oo tacaduday marka la eego duruqdan xadiidkaas ugu sugan kutubtaa kala duwan ee faraa badan duruqdooda la eego dhib ma laha marka alfaada qaarkood haddii de ay barhkood macna inta laguba wariya alfaadii aanay meelo qaarkood isku mid ahayn xadiidka asalkiisa kol aduu isku mid yahay markaynu duruqdaa laysu wadageeyo la eegana aanay suurtagal ahayn dadka intaa la eegay kala duwan ee midba beled kaba yime meel aan wada joogin inay beeni ka dhacdo calaa sabiili itifaaq ama calaa sabiili tabaado tiradaasna aanay dabaqaadka qaarkood ee mid aanay soo koobnaan tiradii iyadooy badantay sidii rasuulka ilaahay laguma gaadho sida laguma gaadho taasi markaa waxay inoo caddaynay ama aan ku gaadhaynaa oy inoo faa'iideyneysaa yaqiin aan yaqiinino maha dadni uun ee yaqiin aan yaqiinino dee xadiidka rasuulka ilahay inuu kuba hadlay salawaat ullahi wasalaamu caleyh ama ficil hadduu yahay ficlu dee maha qowlun imika waxa weeyaan ficil hadduu yahay inuu waxa weeye dee uu rasuulka ilaahay sameeyey taas dee waana mutawaatirku wixi uu keenayay mutawaatirku waaba kaasba dee markaa waxaanu yihi wamilu dalika axaadiisa caynkaas ee ujeedada duruq tacaduday kutubtaasi intay soo wada saartay haddana duruq kala duwan kule kutubtii fi lkutubi lmashhuurati kasiiru maaha mid iyo laba ee axaadiista caynkaasa duruq mutacadida ah oo bad marka ay dee laga aamin yahay been inna waxani ay noqoto been lagu heshiiye ama been calaa sabiil itifaaq uga dhacday lagaba aamin yahay markaa duruq caynkaasa leh way badan tahay kasiiran waa wax ku badan kutubtii mashhuurka ahayd dee waana mutawaatirku waaba kaasba dee axaadiista aan sheegaynana waa nooca sida laguba wariya xadiidka xawdka ama axaadiista xawdka axaadiista shafaacada axaadiista masxa cala lkhufeyn xadiidkan man kadaba isagu waaba aada buu shuhroobay dee tawaaturkiisu u badan yahay oo kutub dee aada u badan bal suyuudi oo kale jaamicu sakiirkiisa sideetan in ka badan buu saxaabada keliya ayuu kuba tiriyaa iska daa dadkii dambe oo barhkood rag aada u badan ay kaba sii wariyeen oo kale bal umuurahan axaadiista rafculyadayn markaa salaada oo kale iyadna waa sidan kutubtii way kuba sugayiin saxaabo badan oo casharaada ayaa iska daa saxaabada uba warisay dadkii kale iskaba daa duruqduna waa duruq aada u kala fog oo kala duwan marka waxyaalaha caynkaasi kutubtii mashhuurkeed ay ku badan yihin o dee mutawaatirkuna waaba kaa sidaa daraaddeed mutawaatirku naadir ma aha ama waxaan jirin maaha waa wax jira oo de waxa weya la helayo axaadiis badan oo marka dee axaadiis leexaad loo eegon bay yaraanayaan taas markaan eegne marka daat ahaantooda iyo gaar ahaantooda u eegno axaadiista axaadiis majmuuco badan ayaa la heli wamilu dalika milu dalika waxda waa axaadiista wasfigaa leh macnaha kutubtaasi intay wada warisay duruq tacadudayna kutubtaa kule fi lkutubi lmashhuurati kutubtan mashhuurka ah ee dee bayn ahlicilmi dhexdooda ku mashhuurka ah ama ha noqoto dee jawaamic sunan masaniid macaajib mashikaad waxyaalaha dee kutubtaas kasiirun waa wax fara badan wey bal halkaa mutawaatirkii ayaan ku dhaafaynaa wuxu uhi sheekhu raximah llahu tacaala wthani ka labaad waa isagu waa qasmigii labaad wahuwa ka labaadi ina wuxuu yihi alawalu maa lahu duruqun waxa weeyaan kasiira taas ba ayo ayuu inasoba yidhi haddaba ka labaad wahuwa intan kol hadduu laba shardo dhexdoo dhigay waxay icraabanta waa ictiraad ahaan khabarkii inooma dhicin ee waa ictiraado waa jumlo ictiraadiya wathani ka labaad wahuwa kaa labaadi awalu aqsaami a axaad dee axaadiistii baa mutawaatir iyo axaad ayay u kala baxaysaaye aqsaamta axaad axaaduna mid keliya maahee dhowr bay u kala bixiye qaybaha aaxaada ama axaadiisa aaxaad la yidhaha qaybaheeda kii ugu horeeye weeye haddaba kaa labaadi maa lahu duruqun maxsuura halkan khabarkii rid walo barhkood wahuwa mashhuur kaba dhigaan laakiin bal dee san baa aada ugaba dhowe oo waxay samay bedel un jumladan ictiraadiya laga bedelayo barhkood halkan icraab ahaan yar muujiyeen ma xadiis weeye lahu isagao usugnaaday waa kii labaad duruqun duruqa u sugnaatay duruqdaasoo maxsuuratun lagu koobay biaksara wax ka badan min isnayni laba oo duruq ku kooban laba wax ka badan oo ujeedadu hadday laba tay waa inoo soo socotaa hadday mid tahayna magac kaluu yeelanayaa laba wixii kasii badan oo laakin eeg duruqda waa maxsuura in hadday kayra maxsuura tahy waa tan tawaaturkan soo maray bal haddii shuruuddiisu dhammaato duruq waa duruq la xasrinayo cadad lagu koobayo laakiin maxay ku kooban tahay oo ay waa laba wax ka badan kolleyna dee sidan bayquniyada mashhuur marwi ma fowqa ma halaata kusoo maray waa bacd alusuuliyiin iyo bacd almuxadisiin qowlkood weeye oo de marka aimada xadiidka barhkoodna ay kuba socdeen laakiin xafid ibnu xajar si uu doorto si loo kala fasliyo waxay ku kulmaan ni aanay jirin casiis iyo mashhuur waa inay duruqdu laba wixii ka ziyaadsanay uu mashhuur yahay ee aanu de casiis iyo waxyaalahaas noqonayn marwi snayn fo marka marwi snayn aw halaathadi casiiska uu kaba dhiga ana arrintu ahayn haddaba waana walow dee taasi qowl uu yahay macruufa oo bacd alculamaa oo la garanaya ay leeyihin haddaba ma lahu duruqun maxsuurat biaktara min snayn wahuwa haddaba kaasi inay weli magaciisii noomu sheegeen kii labaad oo ah kaa duruq maxsuura oo laba wax ka badan iyagu leh lagu xasriyey isaga ay usugnaatay almashhuuru cinda almuxadisiina muxadisiinta agtooda dee cilmigana waa cilmi xadiis ilayn mashhuur weeye kaas mashhuur baa la yidhaha oo haddii mutawaasirku kaa duruq fara badan oon cadad lagu xasrinahayn oo aan marna dee waxa weyaan tiradaa fara badan ee aanay hoos ugaba dhicin tiradu inay siyaado mooye aanay waxa ay cilmi ku faa'iideyneyso ama ay intan ahaydun cadadu inaanay suurtagal caadi ahaan ahayn un inay been ay isku waafaqaan ama been calaa sabiil itifaaq ka dhacda arrinta caynkaasa aanay hoos ugaba dhicin un marna kaas isagu mid waayo laakiin kan isagu duruqdiisu maxsuuro tahay dee waana markan la leeyahay maxsuur waa inay duruqdu badan tahay lakiin aana heer kaa gaadhin oo saddex iyo wax ka badan lagu xasrinayo waxaa la yidhaha mashhuur baa la yidhaha cinda almuxadisiin sumiya bidalika waxaa taa loogu magacaabay oo mashhuur loo eli liwuduuxi halka hoosena ictiraad buu kaba soo noqlinaya tirmidkiisi biqaaci oo uu leeyahay waxaa roonayd ba halkan inuu yidhaaho liduhuurihi oo waayo lafdiga duhuur baa dee markaa lafdigan tafsiir ahaan ugaba dhow xagga luqada waa isla macnuune sumiya bidalika waxaa taa loogu magacaabay liwuduuxihi isaga waxa weeye caddaanta uu cadiya ama uu muuqdo waayo xadiidkay saddex wariyaan iyo wax kasii badani dee halka hadduu mid iyo laba iyo aba dee wuxuu noqon lahaa wax ciduun ay warinayso koobane markay saddex iyo afar iyo ay noqoto waa wax daahir oo dadkii agtoodii kuba faafayo o ku dhex shuhroobaya haddaba wuduuxiisa ama duhuurkiisa uu muuqanayo ayaa looguma magacaabay wa huwa haddaba kan mashhuurka la yidhaah almustafidu mustafiidna wey oo macnaa mashhuurka iyo mustafiidku markaa waa isku mid laakiin cibaaru raaciyey calaa ra'yi jamaacati min aimati lfuqahaa jamaaco ragga fuqahada imaamyadooda kaba mida ra'yigood marka la eego oo waxa weye dee waayo mustafiidkan usuulfiqina waa laga hadlaa si halkanba loogaba hadlayo matnigu suu ahaana dee markii ugu horreysayna si u dejiyeyna imaka waa kitaabkiisii saa ku tasarufaya qoloyin ba halkan xataa ictiraad muujiye uu kaba mid yahay adigu waxa weeyaan cabdurayf almunawi awowgii oo kale oo isaguna waxa weeyaan kolley talaamidii sheekha aha iyo qoloyno lahaa waxa roonaydba damjiga u roonayd isagoo yidhaha calaa ra'yin lijamaacati min aimati lfuqahaa si matnigii dee si uu ahaayo san imaka sharxu lakin waa kitaabkiisii labadaba isaga tasarufkii leh labada kitaabba isaga leo ujeedadu markii hore waxay cibaarada matnigu ahayd wahuwa almustafidu calaa ra'yin intaasaa matnigu ahaa sanadada way kala horeeyeen macnaa marka ra'yi la eego kaa mustafiid baa la yidhaha laakiin markii uu sharaxii soo kordhiyay tanwiintii buu xadfay oo mudaaf buu markaa dabadi ama mudaaf ileyh buu raaciyey oo halkii tanwiintii dee uu la yimi oo wuxuu wahuwa almustafidu calaa ra'yi jamaacati waana kitaabkiisii oo demji ahaan dee waa sidii ugu talagalay marka horena waa macnihii uu milicsanayay un matniga uu dejinayay wahuwa almustafidu waa mustafiid oo macnaa mustafiid baa kan la yidhah ujeedada mashhuur magacaasna waa la yidhaha mustafiidna waa la yidhaha laakiin mashhuur iyo mustafiid markaa inay isku mid yihin oo farqi uma dhexeeyo weeye waa calaa ra'yi jamaacati jamaaca ra'yigood markan ku soconno min aimati fuqahaa fuqahada imaamyadoodii kaba mid ah ee qolooyin kala duwan sharaxuu inoogu sheegi sumiya bidalika mustafidna hadda waxaa loo hi mashhuur wixii loo yihi waa kaa inoo soo sheegayo waa liwuduuxi wuxuu taa u leyina sumiya bidalik mashhuur waa macno imaka dee xadiis waa musalaxaadkii xadiiskuu kaba mid yahay lafdigana waa lafdi luqo oo luqa laga soo naqliyay had iyo goorna waa inay jirto macnaha luqada ee waxaan laga soo naqliya macnahan loo soo raray calaaqa iyo munaasaba waa inay kaba dhaxayso oo maxaa mashhuur looguma macmalma sidee taas ayuu imika u yihi sumiya bidalika liwuduuxi o dee mashhuurkani wax faafay buu noqonaya wax daahiruu noqonaya luqadana mashhuurka waxa daahirka ee muuqda ayuu ahaa saas baa calaaqada macnihii luqawiga iyo macnahan loo soo naqliya kaba dhaxaysa tanna sidoo kaleu sameynayaayo mustafidku imika waa nooc dee anwaacdan xadiidka kaba mida waa nooc xadiidka kaba mid o de markaan mustafid aan fasirayno xadiis ahaan ama cilmigan mustalaxa waxaan ku fasiraynaa istilaaxi laakiin luqadii ayaa laga soo naqliyay lafdigan waa inay calaaqa ka dhaxaysiya munaasaba macnihii luqada uu lafdigani kuba lahaa mustafid iyo macnahan waxa weeye maanta loo soo naqliyey marka wuxuu yihi imaka kana sumiya bidalika waxa mustafid loo yihi kan duruqda tacaduday leh lintishaari isaguna faafidiisa uu faafay oo waa wax isna faafay marka min faadalina wowdu zaa'ide weeye xataa kutubta kale dee laba dhigtay kumay sugnayn waa dabcadan bay zaa'ide ku tahay wogo marka bal in laqbadina inooguma hagaagaysa wogo meeshaa ka saaraysan oo sumiya bidalika waxa loogu magacaabay arrinkaa mustafid noocan xadiiskaa loo yihi inay macnuhu luqu mustafid ku lahaa xadiidka waxaa noocan loogu idlaaqay mustafid lintishaari isaguna waa halkaa waa faafidan uu faafay dadka dhexdooda ku faafay xadiis duruqda intaa leeg leh min fadl ay ma'kuudun waxaa laga soo qaatay luqa ahaan min fadl iyo ma ma biyihii ayaa fatahay oo biyihii dee wixii laguma shubayay ama waadigii ama wax kala madaba wixii adigu markuu buuxsamo hareerihiisa ay ka daataan ay dareeraan ee dhinacyada ay kaba daataan taas baa lafdigan loo isticmaala hadii la yidhaha fadl inaw manaa biyihii marka wixii lagu shubayay se biyihiiyo wixii lamidka ahaa lagu shubo ee uu buuxsamo ee ay hareera kaba dareeraan oo kale waadiga haddii la yidhaha fadl waadi oo kale markay biyihiisa ay dhinacyada jebiyaan ee dee isaga intii uu qaadayay bay ka bateen oo markaasi hareerihiisii bay gaadheen tan waa ta luqa ahaan la yidhaha dee kana ujeedadu markaa wax faafay buu noqonaya w markaa wixii marka hore dee weelka maxsuurka kuba ahaa markii ziyaadadani ay timi ee wixii uu maxsuurka ku ahaa dhaafay waa faafid baa meeshii kuba timi xadiidkana markuu duruq saddex iyo wax ka badan yeeshay faafidaa dadka dhexdooda uu ku faafayo ayaa meesha kuba sugan oo macnihii luqada iyo macnahan xadiiska waa calaaqada kaba dhaxaysa maakudu min fadl ma u yafiidu faydan wa minhum taasi waa calaa ra'yi jamaacatin soo mu ahayn wa minhum waxaa culimada kaba mida khaasatan usuuliyiinta ba aan kaba dhignay iyagane man kuba kaba mid ah ama kuwo haayara kala duway bayna almustafidi walmashhuur mustafidka iyo mashhuurka macnaa isagu dee laba macno oo kala duwan ku kala fasiray haayaradu waa taase min almuhaayara laba macno oo kala duwan oo kala duwayo mustafidkiina wax ku tacriifiyey mashhuurkana wax ku tacriifiyey oo muxuu markaas ku tacriifiyey biana almustafida mustafidku waa muhaayaradii yakunu wuxuu ahaanayaa fi ibtidaa'ihi bilowgiisa iyo wamtihaayi dhamaadkiisa sawaan mid siman oo xaggaa tiradan uu kuba yimi walmashhuuru mashhuurkuna walmashhuura biana almashhuura mashhuurkuna acamu waa ka caamsan yahay min dalik arrinkaas oo maxay waa barhkood muqaayaro ay laba yimaadeen oo de inay taa horeba calaa ra'yi jamaacatin buu yihi min aimati lfuqahaa'i taas buu ina yidhi qolooyin waxay ku kala duwaan mashhuurku isagoo xadiiskii ruwaadiisu saddex ay gaadhay iyo wax ka badan mashhuur baa la odhanaya lakiin markaan leenahay saddex iyo wax ka badan ruwaadi gaadheen haddii xadiidkii dabaqadaba qaadka sanadka kamida aan tacriif kaa helo xadda ay noo gaadhaan xataa dabaqaadka qaarkood tiradu intaa hoos hawgaba dhacdee dee markay inagoo eegayno nisbada dabaqada aan eegayno iyo nisbadan u nisbaynayno mashhuur waan ku magacaabayna oo dabaqaadkii sanadku inay taa ku sinaadaan waxba shardi maaha sanadka dabaqaadkiisii haddii barhkood aan tacriifkan kala helo baryaanu tacriifkani kumaba ruboobin be inagoo qeybtaa eegeyna mashhuur waan odhanaynaa oo mashhuurku acamu min dalika ta u wado macnaa laba shardeeyo in sanadka dha bilowgiisa iyo ilaa dhammaadkiisa oo saxaabadii iyo halkay kuba joogeena ay tiradaasi marna saddexdii aanu hoos ugaba dhicin ama mustafid marka la yidhaaho waa inuu bilow ilaa dhammaad isku mid noqdo macnaa tirada isku midka lama wado inay saddex iyo saddex afar iyo afar u noqdaan macnaa tacriif baan wadano saddex wax laba wax ka badane waa saddexe saddexa marna aanu hoostago ugaba dhicin oo macnaa marna magacani aanu dalaqana kaba suurine min awali sanad ilaa akhiri sanad cala alaqal aan haysano tacriifkana saddex iyo wax ka badan inay warinayaan kaas baa mustafiid lakin mashhuurku waa ka acamsanyo haddii dabaqaadka sanadka barhkooda uu hoos u dhaco lakin kuwa aan ka helayno un tacriifkii mashhuurkii waa la odhanaya barhkood baa saa kuba kala farqiyey waa taan ومنهم من غayر بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يkون في ابتداء وانتihاء سواء والمشهور بأن المشهور عم من ذلك ومنهم culimada waxaa kamid a khاaصaةa de qolooyinka ka الفقهadaba man غayara ku kala duway oo isagu ku kala saaray labadoodana ku kala duway calى kayfiyatin ukhra kayfiye kaloo sheeku aanu halkan inooba sheegin oo xagga hosaabu kaba dhigtay adigu bal markaa kayfiyadaasoo in mustafiidka laga dhigo ummaddu wixii ay aqbasho xataa inagoon sanad iyo tiro eegin wax alla wixii ummaddu ay kula kulanta aqbal ay aqbashay oo aanay diideen kaas baa mustafiid oranaya mashhuurkana dee cadadkaa la ictibaarinaya walayse ma ahaanin macnaa waa muqaayaradan imika meesha la tilmaamay inaan sugno oo laan tatabucno oo la taxaqiijiya amase inay isku mid yihiin waxyaalaha baxtinteeda iyo dabdinteeda iyo taxaqiijee in la taxaqiijiya min mabaaxiti hada alfani cilmigan aan hayne mustalaxa mabaaxitiisa kamid maayo haddii taas umuuraha caynkaas dee cilmi usul bay noqonayaan san daraadeed baa sheekhu isaga ibhaamiyey aanu uguna sii dee tatabucinba walaysa ma ahaanin macnaa siu munaawi halkan yidhaha kitaabkiisa yawaaqeed waa taxqiiq lmugaayara aw taraaduf baynahuma labadan waa mashhuur iyo mustafiid mugaayarada bal udhaxaysa haddii la yidhaha mugaayara udhaxaysa sugideeda la sugo ama taraaduf inay iskuba mid yihiin taas caddaynteeda la caddeeyo halkaa la tatabuca umuurahana la wada eega ee min mabaaxiti cilmi min mabaaxiti hada alfani wa mabaaxiti cilmi alxadiisi way cilmigan xadiiska mabaaxitiisa kamid maahe maxalkiisu waa usuul lfiqhi taas buu yihi uma almashhuuru bal haddaba halkaa isaba ku dhaaf umuuraha uma almashhuuru mashhuurkii macnaha mashhuurkii yudlaqu waxaa lagu idlaaqaa calى ma xurira huna halkan wixii lagu taxriiriyey oo halkan maxaa lagu taxriiriyey ma lahu duruq maxsuuraة biaktara min اثnain waa taa taxriirkii waxa halkan lagu sheegay buu leeyahay imaka halkan kutubta musطalaxana ay tacriif markay mashhuur tacriifinayaan lagu tacriifiyo duruq laba ka badan xadiiska leh kaas ama haddii dee barhkood qowlkooda leega saddex iyo saddex wax kasii sareeya leh waa kaa waa lagu idlaaqa waana marka isilaaxa lagu socdo ka loo jeedo taa waa mid wacalama ishtuhira ama ishtaharaba dhaho wixii shuhroobay cala alsinati carabada dadka ku shuhroobay taasna waa lagu idlaaqa awqaada qaarkeedna maxaa mashhuur la yidhaha waxaan dadka dhexdooda ku faafay dadku ama caama haba noqdeen ucaad ama dee dadka dhexdooda kuba faafay dee kollay faafidee waxay yeelan karta had iyo goor ucaadi iyo dadka qaarkood axaadiisada iyo goor carabkooda ku wareegto lasoo qaato dadka badankooda maqlaa jirta culimada kaleba dadka dhexdoodan wixii ku shuroobay inta badan la wada maqlay ee ku faafay maaha dee dadkao dham ay wada maqleen lakin inta badan dee qaaliban wax la maqlay ah oo wax qarsoon aanu ahayn taasna awqaada qaarkeeda waa lagu idlaaqaa oo marka mashtar calalsina marka wuxuu yihi fa yashmalu marka tan dambe la eego waayo istilaaxan marka anwaacda xadiidka tacriifinna waa ka hore kan labaad waa nooc kale haddaba kan labaad marka la eego fa yashmalu yashmalu iyo yashmulu waa labadaba ficilku waa ku yimaada shamila iyo shamala wuxuu shamlinayaa kulansanayaa kan maa lahu isnaadun waaxidu maba aha saddexe isnaad keliya wixii lahaa iyo fasaacina xadiid isnaad keliya leh ayaa iska faafaya oo ka iyo wixii kaba sii badnaa bal maa laa yuujadu lahu isnaadun asran bal wuxuu yashmalu wuxuu shamlin ma wax laa yuujadu aan loo helahayn lahu isaga isnaadun isnaad aan loo helayn aslan asal ahaanba oo ujeedadu waxaan asal ba lahayn mawduuca oo dadka dhexdooda haddana kuba faafay baa jiraya dee kaasna noocaasna waa nooco muhima in la ogaado aimadu kutubtan ay kuba magacaabaan dee kutubtan mashhuurka ay kutub gaara ama ay kuba khaas yeeleen oo kutubta dee ugu fiican uu kaba mid yahay kitaabka sakhawi tilmid alxaafid iyo waarisu cilmihi almaqasid alxasana taas في بيان kaثيr من الأحاديث المشتهرة على الألسنة waana kitaab مجلد ku madبacaysan oo markaa aad uqayima kollay dee kutub ka roona way jirtaayo waa cajluni kitaabkiisa kashف الخفا ومuزil الإلباs في بيان kaثيr mشhتهرة على ألسنة الناس oo laba مجلد kuba madبacaysan lakin kitaabkan buu asل kaba dhigtay waxyaalana waa ku siyaadiya dee labadoodana xagga تaxقيiq ahaan isku mid maaha kitaab baa jira isna مkhtaصar u ah kitaabka hore oo tilmidkiisii sakhawi oo isaguna maطبوعo تmyiز الطyب من الخبيث في markaa في بيان kaثيr ma mushtar al mushtar min alxadiis oo iyaduna tamyiis dayb min alkhabiis kuwo kalena way jiraano waa kutub muhima idilaacoodo waayo waxyaalo badan